faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aan kugu haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay weerarada al-shabaab ay ka geystaan magaalada muqdisho ee uga jawaabtay dhibaataynta shacabka soomaaliyeed madaxweynaha maamulka jubbaland oo saraakiisha ciidamada maamulkaasi kulamo maantay kula qaatay magaalada kismaayo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo weerar dhanka afka ku qaadaya madaxda ugu sarraysa dalka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay inay adkaynayaan amniga magaalada caasimadda ee muqdisho xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo loo xiraya qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolkaasi maamulka somalilan oo jawaab adag ka bixisaya hadal dhowaana ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka madaxweynaha dalka jabuuti oo ka tacsiiyey geerida allaha u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow xukuumadda soomaaliya oo diyaaradda u diraysa dalka qatar si loogu soo qaado meydka injineer yariisow xildhibaano ka tirsan ah baarlamaanka soomaaliya oo wada qorshe maamul lagu dhisayo magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo kormeera ku sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne iyo saldhigga magaaladaasi qodobadaasi wixii nagu soo kordha warka duur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaar garoob asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa jimco taariikhi labada bisha sideedaad labada kun tobaniyo sagaalka haatanna warkii oo dhana madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxauu dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in weerarada al-shabaab ay ka geystaan magaalada muqdisho ee dowladda federaalka soomaaliya uga jawaabto dhibaataynta shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa xukuumadda federaalka soomaaliya ku dhaliilaya in ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo xalay qodbadheer ka jeediyey xuska koob iyo labaatan sana guurada kasoo wareegatay markii la aasaasay maamulka puntland oo xalay ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa sheegaya in siyaasadda xukuumadda federaalka soomaaliya ay dalka ay u horseeday amni la-aan iyo xasilooni darro gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho oo sida uu sheegay ay kusii kordhayaan dilalka iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho sidoo kale siciid cabdulaahi deni waxa uu xukuumadda ku eedeeyey in mararka al-shabaab ay weerarada ka geystaan magaalada muqdisho ay dowladdu ugu jawaabto wadda xiris aan wax amni ah soo kordhinaynin balse culays iyo cadaadis hor leh ay sii saarayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana waxa uu dalbaday in arrintaasi laga gudbo oo dowladdu ay la timaado qorsho ay ku sugayso amniga magaalada caasimada ee muqdisho
dadka puntland dowladnimadii soomaaliyeed ee ay dhiigga iyo dheecaanka geliyeen ma aqbali karaan in dhibi gaarto mudanayaal iyo marwooyin dhinaca kale waxaan walaalaha soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo fikir walba oo ay qabaan u xaqiijinaynaa in aanan marnaba bedelayn ama yaraynayn jacaylkii iyo rabitaankii aan u haynay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waa marigmadoonto ah in maanta siyaasaddu cakiran in in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la-aanta arrimaha muhiimka ahaa ay dalka u horsayday nabadgelyo nabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka ah waxaa kordhay falalkii argagixiso ee lagu beegsanayay shacabka iyadoo dowladdu kaga jawaabtay waddo xiris taasoo culays badan kusii noqotay shacabkii dhibanaha ahaa xal amnina aan keenin dhacdooyinkaas xanuunka badan waxaa ugu dambeeyey qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho oo dad badan oo mas-uuliyiin ah mas-uuliyiin ah lagu laayay kuwo kalena ku dhaawacmeen waxaan naxariista alle u weydiinaynaa intii dhimatay waxaan u tacsiyeenaynaa eheladii caafimaad buuxa ayaan u rajaynaynaa dadkii ku dhaawacmay
sidoo kale siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa shacabka soomaaliyada ugu baaqay in ay ka wada shaqeeyaan dowladnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan arrimaha masiiriga ah sida dhammaystirka dastuurka oo wakhti aada u dheer qaatay amniga iyo dhisid cudud ciidan oo astaan qaran soomaaliyeed leh hagaajinta wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wada shaqayntaas oo ku dhisan sharci is-ixtiraam faragelin la-aan iyo wadatashi waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka galmudug iyo jubbaland dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aada u dhaadheer waxaana galay maskax iyo muruq badan maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin kuwa ololo faragelin huwan ololo siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeenna lagu xurme wixii ay ku filan yihiinna lagu xurmeeyo waxaan leeyahay ha loo daayo dadka reer jubbaland iyo galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan mudanayaal guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen waxaan dhammaan dadka soomaaliyeed ay labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ay ka sugayaan dhammaystirka iyo ilaalinta ilaalinta dastuurka lagu heshiiyey dhammaanteen waajib ayaa inaga saaran ilaalinta sharciyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya diyaar ayaan u nahay in aan idinkala shaqayno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa hadalkan ka sheegay xafladda lagu xusayey sanad guuradii koob iyo labaatanaad ee aas-aaska maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo xalaya lagu qabtay magaalada garowe caasimada maamulka puntland madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada maamulka jubbaland maantii waxa uu kulamo looga hadlaya amniga deegaanada maamulka jubbaland kula qaatay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maantii oo jimcaha waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada kala duwan ee maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa saraakiisha faraya inay adkeeyaan nabadgelyada sidoo kalena ay soo gudbiyaan baaritaanada iyo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee dadka badana ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha ayaa sidoo kale saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee jubbaland uga mahad celiyey howlgallada joogtada ah ay ka wadaan magaalada kismaayo waxa uuna sheegay inay naftooda u hurayaan nabadgelyada iyo xasiloonida jubbaland sida uu hadalka u dhigay saraakiisha laamaha ammaanka magaalada kismaayo ayaa dhankooda sheegaya inay wax badana ka qabteen ammaanka deegaanada maamulka jubbaland ayna sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo isku diyaarinayso doorasho madaxweyne oo ka dhacda asbuucyada fooda nagu soo haya axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa saraakiisha laamaha ammaanka kula dardaarmay inay shacabka si dhow ula falgalaan mar walbana ay ka shaqeeyaan badbaadada shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland oo sidaa uu sheegay ay dartooda qaraxyada iyo qabowga u taagan yihiin si kastaba madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa uu kulamo la qaadanayay saraakiisha kala duwan ee ciidamada maamulka jubbaland kuwaasi oo mar walba uu kula dardaarmayay inay adkeeyaan amniga deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo dhowaan la filayo in ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka jubbaland qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa weerar dhanka afka ah ku qaadaya madaxda ugu sarraysa dalka mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya xildhibaan axmed macalin fiiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay xukuumadda hadda jirto ay ku fashilantahay amniga dalka loona baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo xildhibaan macalin fiiqa ayaa sheegay inay xasan cali kheyr ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay gabay shaqadiisa sida hadalka u dhigay isagoona sheegay xildhibaan axmed macalin fiqi inuu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu isku mashquuliyey xaaladaha maamulka galmudug isagoo sheegay inuu sii kala fogeeyey xaaladda maamulka galmudug islamarkaana shaqadii loo idmaday uu gabay sida uu sheegay xildhibaan axmed macalin fiqi xildhibaanka ayaa sidoo kale soo jeediyey in la dhegaysta rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxna laga qabtaa amniga soomaaliya gaar ahaana muqdisho si loo badbaadiya nafta shacabka soomaaliyeed cayaarta ra-iisul wasaaruhu dhuusamareeb uu ka wado intuu uu dhar isboortsa qaato habba iska boodaya iyadoo dadkii soomaaliyeed ay laanayaan ayadoo mas-uuliyaddiisii wasiiradiisa amniga iyo taliyayaasha xitaa iska watay runtii dee waxaasoo dhammi waxay muujinaysaa inaan mas-uuliyaddii loo dhiibtay oo lagu aaminay oo ummaddu waxayeen inay dayaceen oo ku fashilmeen runtii hadday damiir leeyihiin waxay inayd ummadda horta dee dadka ayagaaba hadlayaba cabudwaaqa laga hadlay xeraala laga hadlay cadaadaa laga hadlay dhuusmareebaa waxaa laga hadlay meeshii gaalkacyo waxaa laga hadlay hobyo everywhere in galmudug waa dadkeedii waa hadlayaan waxayna sheegayaan inaysan ku qanacsanayn hadalladan maaragtay iska dee hadalka xamar oo aan la iskula xisaabtamayn oo kulwa meeshii la tegay ra-iisul wasaarihii qolo walbaana hadal buu kula hadlay qolo walbaana waxay leedahay ballantii uu nala galay iyo wixii aan usoo bandhignay waxba kama soo qaadin ballanteennina waa waa oofin diiday markaan waxaan leeyahay uga sii daray galmudug meeshay joogtay awalba xaalkeedu ma fiicnayn laakiin hadda meeshay joogto markuu tegayay meeshay joogtaa ka fudud hadda meesha uu ku hayo riwaayad iyo madaxuu inta dhulka la galuuna meesha ku hayaa wax weyn oo runtii ilaayo hadda afartan cashuu meeshaas jiraa ku dhowaad wuxuu xaqiijiyey oo aan ahayn inuu khilaaf dadkii wada socday madaxweynihii maamulka alsunna wada socday inuu khilaaf inta kala dhex dhigo uu qolaba dhinac u cirdaysto waxaan ahayn oo meeshaas uu ka sameeyey maana arag dadka galmudugna waxaa weeye waa federaal waa annaga hadda sheegaynay federaalka waxaa weeye waa xukunka dadka iyaga iska xukunkooda iskale ra-iisul wasaaruhu cid u xil saaratay inuu maamulka galmudug dhisto dadkooduna uma xil saaran dastuurka dalkana meelay ugu qoran tahay inuu u xil saaran yahay kuma qorna wuxuu ku jooga meeshaas waa faduul iyo shaqadii laga rabay oo uu ku fashilmay xaafiiskiisii muqdisho uga furnaayo ku fashilmay oo uu rabo inuu isku boojeeyo raaxamarka yidhaahdo waa isboojeynayaa inuu isku ku marmarsiyoodo shaqo kalean meel kale ka hayaa tii lafteediina afartan casho kadib waa middaas fashalka weyne uu ka soo raacay markaana waxaan dhihi lahaa xukuumaddani way fashilantay ra-iisul wasaaraheeda iyo madaxweynaheeduba waxoo dhan waa isla fashilmeen adeeryaalow anugu horaan u yidhi dalkan doorasho ka horreeya xilligeedii in la galo oo sanadkan aakhirkiisa ama sanad soo socota bilowgiisa in dalkan hay-adihiisii dib ay isku doortaan macal baarlamaankiisii baarlamaankii waa fashilmay guddoonkoodiibaa maaragtay si xun u maamulay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii waa fashilmeen marka ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa inay inta soo istaagto ay dalbato in doorasho xilligeedii ka horraysa adduunka waa la qabtaa marka qolooyin noocaan oo kale ay xukun qabsadaan doorasho wakhtigeedii ka horraysa in la qabto
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegaya in la adkeynayo amniga magaalada caasimada ee muqdisho maalmaha lagu guda jiro aaska qaran ee loo sameynayo guddoomiyaha gobolka banaadir taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay aad u adkeynayaan ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho inta lagu guda jiro aaska iyo baroordiiqda gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo shalay ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay ka tacsiiyeen geerida ku timid allaha u naxariistay injineer yariisow kaasi oo gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar laguna wado in maalinta bria laga soo dejiyo magaalada muqdisho jenaraal maxamed xuseen madaali oo ku hadlaya afka taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay in duqa magaalada muqdisho oo saaxiib dhow la ahaa taliska tale iyo tusaalooyin joogto ah uu la garab taagnaa ciidamada booliska soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay jenaraal madaali ayaa sidoo kale sheegay in askaran loo sameynayo gudoomiya gobolka banaadir islamarkaana inta lagu guda jiro maalmaha baroordiiqda in la adkaynayo amniga dalka gaar ahaana kan magaalada caasimada ah ee muqdisho
annaga ciidan booliis ahaan nooma ahayn gudoomiye gobol wuxuu ahaa xubin ka tirsan ciidanka booliiska oo wixii ay u baahdaanba la barbartaagnaa talo iyo tilmaan gacanta ay u baahan yihiin la siin jiray hadday noqoto gaadiid iyo qalab kale intaba geeridiisa waa ka xunnahay waxaana weeye qof weyn oo ciidanka booliiska ka baxay ayuu nooga dhigan yahay waxaannu rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed ilaahay samri iyo iimaan ka wada siiyo eheladii qaraabadii iyo asxaabtiina ay samri iyo iimaan qaataan isagana waxaannu ilaahay uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowsa ka waraabiyo ciidanka booliisku wuxuu ahaan doonaa mid taba injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow wuxuuna u tabayaa shaqadii ay wada lahaayeen ee ka dhexaysay oo ku bannaanaatay garabkii uu ka dabooli jiray injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow wuxuu ahaa nin had iyo goor wixii talo ah iyo wixii hawl ah iyo wixii tilmaan ah wixii tusaale ah la barbartaagan ciidanka booliiska soomaaliyeed saaxiibna la ahaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed darajo kasta ha lahaadaane wiil iyo gabarba waa tabaynaa inta na soo gaadhay oo ah geerida uu ku baxay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bedel khayr qaba cawil khayr qaba inuu naga siiyo injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow oo ahaa nin ku weyn ciidanka booliiska saraakiishiisa oo idil saaxiibna la ahaa dablaha ilaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa sidii aas qaran magaalada muqdisho loogu samayn lahaa gudoomiyaha gobolka banaadir allaha u naxariistay mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow kaasi oo shalay ku geeriyooday hamad genaraal hosbitaal oo ku yaala magaalada dooha ee caasimada dalka qatar xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in diyaarada qaas ay u dirayso dalka qatar si loogu soo qaado meydka gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa sidii aas qaranna magaalada muqdisho lagu samayn lahaa gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo shalay ku geeriyooday magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan waxaa uu sheegay in diyaarad gaar ah loo dirayo dalka qatar si ay u soo qaado meydka marxuun injineer yariisow oo la doonayo in askaran lagu sameeyo magaalada caasimada ee muqdisho wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in maalinta berri ah la filayo in magaalada muqdisho la keeno meydka injineer yariisow iyadoo dowladda qatar ay u dirayso wafdi ka socda xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka wasiir canshuur ayaa waxa uu tilmaamay in si heer sare ah la isugu diyaarinayo aaska injineer yariiso waxa uuna sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ay qaaday tillaabooyin ay ka mid tahay in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muddo saddex cisho gudahooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay u saareen guddi heer wasiir ah oo ka shaqeeya in qabaqaabo aas qaran in loo sameeyo gudoomiyaha allah u naxariista guddigaas oo ka shaqey doona in meydkiisa oo kasoo qaada diyaarad qaas ah loo diri doono diyaarad qaasna lagu soo qaadi doono dalka dooxa wafdi heer sare oo wasiiraha iyo dad dhaqan ah in la diri doono hadduu laa yiraahdo waxaa kaloo insha allah hadduu laa yiraahdo waxaan qorshaynaynaa in maalinta sabtida in meydkiisa la keeno kadibna aas qaran loo sameeyo madaxweynaha wuxuu amray in saddex maalmood oo borordiiq ah dalka inuu galo wuxuu kaloo madaxweynaha u amray calanka soomaaliya meel kastaba in hoos loo dhiga muddadaas saddexda maalmood ah waxaa kaloo la amray reeda muqdisho in saddexdaas maalmood ayado qur-aan ah iyo borordiiq iyo tacsi laga bilaabo maanta iyo waqtiga uuna soo gaaray ayaa ayagana la faray taasoo dhammaantooda la fuliyey hadda waxaa la sameeyey guddiga ayaa howlihiisa wuxuu u kala qaybsaday guddi ka shaqeeya wafdi inuu diro oo soo qaado marxuumka iyo wafdigii ka shaqey lahaa guddigii ka shaqey lahaa aaskii qaran iyo guddigii ka shaqey lahaa brotocoolkii aaska qaran hadduu laa yirahdo intaas waa inta qorshaha guddigaas oo si joogto ah hours shaqey doona waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed iyo meel kasta ay joogaan inaan la qaybsan doono saacad kastaba wixii kusoo kordha arrimahantii bulshada ay wada ogaato shacabka soomaaliyeed ayaa waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ka sugayaan in natiido lagu qancin karo ay ka soo saarto baaritaanka qaraxii laga fuliyey xarunta dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey saldhigga magaalada beledweyne iyo qaar ka mid a xaafadaha magaaladaasi bashiir cabdulla cusmaan ayaa warkaana kasoo diray beledweyne gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cusmaan barre maxamed ayaa kormeeray saldhigga booliska magaalada beledweyne ugu horreyn waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan aadaan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaado nagu soo booqato saldhigga degmada beledweyne adigoo matalayo madaxweynihii hirshabeelle adigoo matalayo shacabkii hirshabeelle adigoo matalayo maarata golihii baarlamaanka hirshabeelle waxa waaye saldhigga degmada beledweyne sida uu xaaladiisu tahay iyo wixii ishu qabanaysa adigaa soo arka haddii aan kaaga warramo marka istifaalihiisa hoose ama xaaladda uu ku sugan yahay ciidanka meeshaan ku sugan ee ku noole degmada beledweyne ka shaqeeyo boqolkiiba boqol ciidan dhabar adeegay oo ilaaliye xaquuqda ay dadku leeyihiin ilaaliyey dalka inay leeyihiin ilaaliyey inay koomkan ilaahay ayaga ku noolaysta oo cid kale aysan u imaanayn u dhabar adeega waayo mudana guddoomiye waxaa la helayaa laba kun iyo saddex iyo toban askari boliisee tuutaha astaanka booliiska soomaaliyeed gashtay haddana laba kun toban iyo sagaal la joogo intaasna aan xaquuq lahayn maanta socodkeenna wuxuu ku saabsanaa kormeer aan ku sameynay suuqyada magaalada iyo xaafadaha sidoo kale waxaan soo kormeernay dhammaan afarta xaafadood qaybo ka mid ah magaalada jawiga magaaladii amniga siduu yahay sidoo kale taliyaha saldhigga duruufo badan oo ka sheekeeyey oo ay haystaan ciidamada booliska soomaaliyeed ee halkan ku sugan ayagana cabashadaas waxaa gudbin doona madaxda hirshabeelle oo hadda halkan nala joogo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye sidoo kale waxaa hadda ku sugnahay saldhiggii beledweyne aad iyo aad xaalku u wanaagsan yahay sidoo ugu dambayntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed waxaana uu sheegay runtii maanta waxaan kormeer ku soo maray xaafadaha beledweyne qaybo ka mid ah runtii waxaan halkaa ku soo arkay muxuu ahay deganaasho iyo nabadgelyo runtii laisku hallayn kara waxaan leeyahay degmada beledweyne waxaa waxaa ka shaqeeyey maamulka iyo muxuu ahay hay-adaha amniga ugu horeeya macnaha taliyaha saldhigga waxaan ka jiray amni laisku hallayn kara runtii aad baan ugu faraxsanahay maadaama aniga muddo aan ka maqnaa muxuu ahay gobolka hiiraan gaar ahaan degmadan beledweyne maanta runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo arkay isbeddel aad fara badan oo kow ka yahay xagga muxuu ahay dhaqaalaha oo kow ka yahay xagga amniga oo kow ka yahay xagga isdhexgalka bulshada iyo kalsoonida shacabka reer hiiraan ka muuqata sidoo kale waxaan rabaa inuu mahad celiyo muxuu ahaay maamulka heer gobol iyo heer degmo shaqada fiican ay qabteen sidoo kale waxaan rabaa inuu mahad celiyo taliyaha saldhigga degmada beledweyne oo runtii juhdi fara badan bixiyey yacni ayna ka muuqata shaqaday booliiska qabteen muxuu ahaay magaalada ay ka muuqata runtii mahadsanida bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyaha cadado warka waxaa soo saaray lana socodsiin anigoo cumar axmed ibraahim saxiife saaxiibka maad nuur axmed ayaa farsaminaya warkan warka xiga duhur wanaagsan